mas-uuliyiin ka kala tirsan dowladaha galmudug iyo puntland ayaa magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug uga qayb galay munaasabad lagu ciidsiinayay saddex boqol oo caruur agoon ah kuwaas oo aabayaashood ku geeriyoodeen dagaaladii sokeeye ee ka dhacay gobolka mudug munaasabada ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulada magaalada gaalkacyo ee galmudug iyo puntland aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada gaalkacyo munaasabada ayaa waxaa soo qabanqaabiyey madasha nabadda gobolka mudug maxamed sheekh siciid oo ku hadlaya afka madasha nabadda gobolka mudug ayaa ka warbixiya tirada caruurta ay ciidsiinayaan madasha nabadda iyo horumarinta waxay shaqadan soo bilowday sanadkii sanad walbana tiro ayaan runtii ciidsiinaynay sababta aan ciidsiintaas u qaadanana waxaa weeye in maalinta farxadda oo qof walba waalidkiisi dadkiisa uu la ciidayo la farxayo oo ilmaha abahood uu ka farxiyey waxaa weeye ay farxadda haystaan inaysan ilmaha kale oo nasiib darrada iyo dagaaladii sokeeye dhexdeena ka dhacay aabbayaashood annagu aan isku dhaafinay maalintaas inay farxadda qayb qaataan waa intaas muhiimaddu runtii waa wax aad iyo aad u yar laakiin halkaa maalina intaan awoodno ka dhallinyar ahaan waa inaan maalintaas u qareenno oo wixii aan awoodno bulshada iyo maamulada iyo qurbajoogta iyo shakhsiyaadka intaba qof walbaba wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka soo qaado aadin soo gaarsiino aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan ilmaha seerarka ah aan u adeegayna muddo toddoba sano ah maantayna sanadkii toddobaad insha allahu tacaala aan halkan ku ciisiin doono saddex boqol agoon ah sanadkii lasoo dhaafo waxaan ciisiina saddex boqol maantana saddex boqol ayaan ciisiin doonaa insha allahu tacaala dhanka kale mas-uuliyiintii kasoo qayb galay munaasabadda ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in maalmaha ciidda farxadooda lagala qayb qaato caruurta agoonta ee aabayaashood ku geeriyoodeen dagaaladii sokeeye ee ka dhaca gobolka mudug nabaddaas aanu haysanno inaannu runtii ka shaqayno oo dadka waxmagaradka ah oo aan runtii fahamsanayn nabadda macnahay leedahay inaannu dowlad iyo shacabba aanu iska kaashanno gaalkacyo waa mid waxay runtii ku horumari kadhaa oo dadku ku manaafacsan karaan oo horumar lagu gaari karaa waxa weeye nabadda aannu haysanno inaan sii xoojina dadka la ciidsiinayana labada dhinacay yihiin dhallinyarada wax ciidsiinaysana labada dhinacay yihiin waa astaanta koowaad oo midnimada ah oo gobolkan ka jirta astaan wada jir muujinaysa weeye waana bogaadinayaa waxaa soo haray galmudug iyo puntland aniga qorara ma dariiri karaa marka waxaan kaloo rabaa warkayga inaan ku soo xero ciiddiibaa soo dhow waxaan rabaa dadku inay haddii ilaahay idmo aysan isjiirin inayna isjiirin ilmaha loo turo madasha nabadda gobolka mudug ayaa sanadkii toddobaad oo xiriir ah ciidsiinaysa caruur agoona oo badan kuwaas oo ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug